xuquuqda dadka laga tiro badan yahay iyo dadka la heebsooco khaasatan deegaannada koonfur galbeed arrinkaas oo ah in dadkaas xuquuqdooda bani'aadannimo islaamnimo dadnimo bulsho mid horumar iyo mid siyaasadeed intaba in miiska la soo saaro laga doodo laga wada hadlo bulshada guud ahaan shir u furan ayuu ahaa shirka baydhabo shalataan ka bilownay waxaad ogtihiin koonfur galbeed waxay ka kooban tahay saddex gobol waxaa degad qowmiyado badan oo soomaaliyeed waa maamul goboleedka la dhihi karo soomaaliya oo dhan waa ku idisha cid ka maqan ma jirta la dhihi karo sidaa daraaddeed bulshadaas saas u weyn marka la yidhaahdo shacab ahaan iyo boboleyshan ahaanna waa maamulka ugu shacab badan markii runta iyo xaqiiqada laga hadlo ama hebel baa tahay ama boodifay baa tahay dadka lagu yidhaahdo qalbigaaga waxaad gelisaa ilaahay qur-aankiisa aayadihiisa waxyaalaha uu kaga sheegay bini'aadanka bini'aadanka ilaahay baa abuuray waana dad siman marka laga reebo kitaabkiisa intuu ku caddeeyey oo ah in dumarka iyo ragga aysan sinnayn marka la leeyahay dumarkii ragga ma sinnana micneheedu ma aha shaqada xuquuqda qabiilka waxaasidaysan ka sinnayn ma aha waxaa laga hadlaya waxay tahay markay timaado diyada dhaxalka iyo wixii lamida sidaa darteed marka ugu horrayso waxaa rabaa inaan horta ogaano inaan siman lahay inaan is ogaano haddii uu qofku yahay madaxweyne iyo haddii uu ku dhaxaaqo iyo haddii dadkaa dhan uu xukumo intuba dad bil'aadan ah oo ka soo jeedo aadan iyo xaawinaa nahay inaan ogaano marka ugu horayso maskaxdaan gashano waxyaalaha kale ee sanooyinka dhibaatada dhacay nagu soo kordhay inaan maskaxdeena ka saarno